bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii boqol iyo afar iyo labaatanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum waana dersigii saddexaad ee gaswatu uxud safxada laba boqol iyo toddobiyo labaatan isticraad ljeish ciidanka oo lasoo bandhigay isticraadka waxaa la yidhaha ciidanka marka saas intuu u safto ay madaxdu hormarto ee bandhigga la sameynayo sida marka banaanbaxyada iyo la sameynayo dabaaldegyada iyo wa cindamaa markii wasala uu gaadhay ciidankii islaamku ee rasuulku hogaaminayay ilaa muqaamin meel markuu gaadhay oo yuqaalu lahu la yidhaahdo ama lagu magacaabo ashaykhaani istacrada jeyshahu rasuulku wuxuu bandhigay uu mid mid u fiiriyey jeyshahu ciidankiisa faradda wuxuu dib u celiyey man ciddii istaskharahu uu yaraystay wixii ilmo yar waa lasoo wada baxay wixii la arkay inay ilmo yar yihiin oo caruura dib u celiyey ama walam yarahu uusan u arkin mutiiqan lilqitaali mid dagaalka awoodile ama qofkii kale ee buke iyo oo iska soo baxay waxaasoo dhan baa la celiyey wa kaana waxaa ahaa minhum dadkaa dib loo celiyey ee weli caruurta ahaa cabdullaahi bni cumar ibn khadaab baa ka mid ahaa wa usaamat ibnu zayd baa ka mid ahaa wa usayd ibnu ahayr duhayr baa ka mid ahaa wa zayd ibnu thaabit ayaa ka mid ahaa wa zayd ibnu arqam baa ka mid ahaa wa caraabata ibnu aws baa ka mid ahaa wa camr ibni xasmi baa ka mid ahaa wa abu saciidin alkhudri baa ka mid ahaa wa zayd ibnu xaaritha alansaari zayd ibnu xaarithihii alkalabi maaha zayd ibnu xaarithata alansaari baa ka mid ahaa oo ilmo caruur ahaa wa sacd ibnu xabba ayaa ka mid ahaa wa yudkaru waxaa la sheegaa fii haa-ulaa'i kuwan dib loo celiyay albaraa ibnu caazib baa la sheegaa laakinaha saatee xadiidahu xadiidkiisa fi lbukhaari bukhaari ku soo arooray yadullu wuxuu ku tusinayaa calaa shuhuudihi inuu xaadiray uu goobjoog ka ah uu ka qayb galay alqitaala dagaalka daalika alyowmi maalinta ayada wa ajaaza wuxuu u fasaxay rasuulku dagaalka inay galaan raafic ibni khadiij nin la yidhaah wa samurata ibnu jundub calaa siqari sinihima maca siqari sinihima da-yaridooduna iyada oo jirto yaa labadaa loo fasaxay wadaalika sababtu waxay tahay ana raafic ibni khabiij khadiij ninka la yidhaah kaana wuxuu ahaa maahiran nin xariif ku abuu ahaa fii rimaayati nabli fallaadha iyo leebka ganitaankiisa iyo toogtiisa nin xariif ku ahaaba fa ajaasahu markaasuu rasuulku fasaxay waxaana arrintaa u sheegay aabbihi waxaa dhacda markii dee dagaal la gelayo in waalidku uu ilmihiisa dib u dhigo laakiin maalintaas iyo iimaanku meesha uu gaadhay kuwa yararkiina way ooyayaan inay dagaal ka qayb galaan kanna aabbihii baa dhahaya rasuulka ilaahayow ninkan waa nin hargaanti ah leebku oganaaya cidlo ku dhici maayo haloo fasaxo intuu dhihi lahaa diyaarad uu saari lahaa oo maaragtay uu dhuumin lahaa fa ajaasahu wuu ogolaaday markii loo ogolaaday fa qaala wuxuu yidhi samura ibnu jundub wuxuu ku yidhi ana aqwa minhu min raafic raafic aniga ayaa ka xog badan rasuul allahu ana asracuhu waan legdaya haddaan legdanno falamaa akhbara rasuul allahi rasuulka ilaahi markuu u sheegay bidaalika arrintaas amarahaa wuxuu amarahumaa wuxuu amar ku siiyey an yatasaaraca balagdama buu yidhi aan idin arkay amaamahu hortiisa fa tasaaraca way legdameen fa saraca waxaa legday samura samura raafican legday fa ajaasahu isagana waa loo ogolaaday dagaalkii aydan haddana marka wax caruura labadaasa loo ogolaaday almabiitu baryitaan beyna uxud walmadiina oo uxud iyo madiina dhexdooda la bariyey habeenkii sabtida yaa halkaa la baryay habeenkii sabtida wa fii hada almakaani meesha iyada ah markay marayaan yaa adrakahum waxaa u soo galay oo soo gaadhay almasaa-u galabtii aaskiibaa u dhacay gabalkiibaa u madoobaaday fa salla almaqriba rasuulku maqribka ayuu tukaday uma salla alcishaa cishahana wuu tukaday waa la jamciyey dagaal baa lagu jiraa mise yani in la jamciyo waxba shardi maaha fa salla almaqriba wuu tukaday uma haddana alcishaaa buu tukaday lama sheegin jamaca wa baata wuxuu bariyey hunaalika halkaas wakhtaara wuxuu doortay uu xushay rasuulku khamsiina rajulan shan iyo shan konton nin lixiraasat almucaskari fadhiisinka militariga si ay habeenkaa u waardiyayaan kuwaasoo yatajawaluuna gaaf wareegaya xowlahu hareerihiisa wa kaana wuxuu ahaa qaa'iduhum nimankaas waardiyaha ee habeenkaa hayay ee kontonka ah hogaamiyahoodu wuxuu ahaa muxamed ibnu maslamat al ansaari ninkii hogaaminayay mafrasadii soo dishay kacab ibnu al ashraf haddana weeye batalu sariyati kacab isagaaba sheegaya kitaabku batalu sariyati kacab ibnu ashraf ciidankii loo diray ee kacab ibnu ashraf halyeygeedii watawallaa wuxuu isna tawaliyey uu madax ka ahaa dhakwaan ibni cabdi qays nin la yidhaha ninkana in la fa in la xusuusto weeye magacyada aada loo yaqaano maaha dhakwaan ibnu cabdi qaysna xiraasatan nabiya nabiga waardiyeyntiisa khaasatan gaar ahaan habeenkaas isaga iyo ciidan uu watay ayaa nabiga waardiyeynayay waagu markuu baryay subaxdii oo la is arkeen faramaa taraa aljamcaani markii la is arkay iyo cabdulaahi ibnu ubay ibnu saloolna wuxuu sameeyey arrintan foosha xun tamarudu cabdulaahi ibnu ubay cabdulaahi ibnu umay ubay iyo wa asxaabuhu oo amar diidi iyo fallaagoobay amar diida sameeyey wa qabla tuluuci alfajri waagu intuusan baryin biqaliilin wax yar adlaja wuu kalahguuray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam xataa idaa kaana markuu ahaaday bishawti meesha shawd layidhaha markuu ahaaday yusalla alfajra salaada subax tukiya dadkii wa kaana wuxuu ahaa meeshaasi bimaqrabatin meel u dhow jiddan aada ugu dhow min alcaduwi cadowga faqad kaana wuxuu ahaa cadowgu yaraahum faqad kaana wuxuu ahaa dhe rasuulka iyo iyo muslimiintu yaraahum kuwa arka way mase cadowgaa dhow faqad kaana alcaduwu wuxuu ahaa yaraahum kii arka muslimiinta wa yarawnahu muslimiintuna isaga ayay arkayeen wa hunaaka halkaasoo la isu wada jeedo yaa tamarada waxaa fallaagay fallaaga noqday oo amardiida sameeyey cabdulaahi bnu ubay almunaafiq ee munaafiq ahaa fansaxaba wuxuu la goostay binaxwi thuluth alcaskari ciidanka saddex meeloodow meel ayuu la goostay thalaathu mi-ati muqaatil saddex boqol oo dagaalyahan awalna maxaa la ahaa maxaa la ahaa kun baa la ahaa toddoba boqolun baa soo hadhay toddoba boqol oo ka hor imanaysa saddex kun bay noqotay qaylan isagoo odhanaya maa nadri garan mayno haddaan si kasta u fikiray waan weynay waan fahmay maa nadri garan mayno calaama naqtulu anfusana waxa naftayda u dillo waan garan weynay wa mutadaahiran isagoo muujisanaya bilixtijaaji inuu ka xun yahay in bianna rasuula rasuulka sala allahu caleyhi wasalama taraka uu ka tegay ra'yahu isaga ra'yigiisii uu soo jeediyey oo ahaa yaan magaalada laga bixin uu isagu qabay intaa la diiday inuu taa ka xun yahay uu taas daraaddeed amardiidada u sameeyey ayuu iska dhigayaa oo wa ataaca uu qaatay uu ateecay rasuulku khayrahu rag kale ay hayeen laakiin waa la faalleeyey walaa shaka shaki kuma jiro anna sababa hada alincizaali ka fogaanshahan iyo ka dheeraanshahan iyo ka dhexbaxa laga dhexbaxay muslimiinta weliba waqtigaa xun sababtiisu lam yakun inuusan ahayn huwa isaguba maa wixii abdaahu isagu uu muujiyey hada almunaafiqu munaafiqaasi oo min rafdi rasuulillaahi rasuulka ilaahay inuu diiday ah ra'yahu ra'yigiisii wa ilaa hadday sidaas ahaan lahayd oo uu taa ka xun yahay lam yakun ma uusan ahaayen lam yakun ma uusan ahaadeen lisayrihi socodkiisii iyo soo raaciddii uu soo raacay macaljeyshi nabowi ciidankii nabiga uu soo raacay ilaa haada almakaani ilaa halkan cadowga hortiisa laysu jeedo u soo raacay macnan wax micno ahay taasi samayn lahayd ma jiro maxaa jira walow kaana hadduu ahaan lahaa haadaa kaasi huwa sababa sababta lancasala wuu iskaga dheeraan lahaa oo wuu ka dhex bixi lahaa oo wuu ka fogaan lahaa caniljeyshi ciidanka mundu bidaayati sayrihi markuu socodka soo bilaabay buu iskaga hadhi lahaa bal iskaba dhaafe kaana wuxuu ahaa hadafuhu ujeedadiisu alra'iisi ee weynaa min hada tamarudi fallaaganimadan iyo amardiidadan ujeeddaduu ka lahaa waxay ahayd fii daalika darfi daqiiq xilligaas iyo waqtigaas khatarta ah an yuxditha inuu dhex dhigo albalbalata qas iyo jahwareer iyo wal idiraaba gilgilasho inuu dhex dhigo fii jeyshi lmuslimiina muslimiinta dhexdooda calaa mar-a meel laga arko wa masmac laga mal- laga maqlayo min caduwihim cadowgooda meel cadowgii uu uu u jeedo uu arkaya maqlayana waxaa la isleeyahay inuu ciidankiibaa kala jabay la yidhaahdo oo cadowgiina uu ku wiirsado uu muslimiintana ay niyo jabaan xataa sidii yanxaaza rasuulka ay haddana uga soo uga soo leexdaan caamatuljeyshi ciidanka badankiisu can nabiyi nabiga se uga soo leexdaan oo watanhaara ay dhulka ugu dhacdo mucnawiyaati man baqiya inta isaga kusoo hadhay macahu rasuulka inta kusoo hadhayna niyadoodu si ay u jabto ay dhulka ugu dhacdo yuu saa u yeelay baynamaa dhinaca kale yatash- yatashajacu si uu u dhiiranaado uu u dhiiranaado oo uu geesinimo u helo alcaduwu cadowgu oo watacalow ay cirka isku shareerto oo ay kor aado himmatuhu niyadiisu liru'yati hada almandari aragtidaa foosha xun ee khatarta ah markay arkaan kadib oo fa yakuunu u ahda daalika arrintaasi asraca mid u degdeg badan ila alqadaa'i in laga takhalluso oo la tirtiro oo la- oo la baabi'iyo cala annabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo wa asxaabihi asxaabtiisii almukhlisiina ee mukhlisiinta ah oo wayasxuu uu saafi u noqda marka yasxuu saafi u noqda bacda daalika markaa kadib aljawu jawigu licawdati alri'aasati madaxnimadii inay usoo noqoto ilaa hada almunaafiqi munaafiqan iyo wa asxaabihi asxaabtiisa ay madaxnimadu usoo noqoto isagoo halkaasuu dagaal kaga jiraa wuxuu islahaa ta saddex boqol la soo noqo inta kalena haniya jabto inta yaree soo hadhaya nabigana cagta hala mariyo hala laayo markaa magaaladii madiine oo nabiga iyo muslimiin midna aysan joogin aad dib adigu u qabsatid afgembi afgembigaasuu rabay laakiin haddii may soconaysaa wakaada wuxuu sigay almunaafiqu munaafiqu wuxuu sigay an yanjaxa wakaada almunaafiqu munaafiqu wuxuu sigay yanjaxu oo an yanjaxa inuu ku guulaysto fii taxqiiqi bacdi maa shay qaar ka mid ah inuu helo uu xaqiijiyo uu helo shaygaasoo kaana uu ahaa yahdifu ilayhi kii bartilmaameedsanaya waxyaabihii uu rabay ee uu uu maaragtay u sameeyey tamarudkan iyo fallaagadan iyo amardiidadan qaar ka mid ah inuu gaadho ayuuba sigay faqad hamad waxay damacday daa'ifataani laba kooxood oo kale ah banuu xaarith ah oo min al aws ah wa banuu salama oo min alkhasraj ka mid ihi waxay waxay waxay damceenba an tafshalaa inay niyad jabaan oo isaga iska raacaanba an tafshalaa inay niyad jabaan oo isaga raacaan walaakin hase aatee allaha alleh yaa tawallaahumaa sugay markan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala yaa ka ilaaliyay inay munaafiqa raacaan oo waqtigaa xun ay islaamka jebiyaan walaakin allah hase ha ha aatee alleh subxaanahu wa tacaala yaa tawallaahumaa tawaliyay labadooda fathabatataa way sugnaadeen bacdamaa ra'a bacdamaa saraa markii uu dhex galay fiihimaa dhexdooda al idiraabu qas iyo jahwareer markii uu dhex galay oo wahamataa ay damceen birajuuci inay dib isaga noqdaan walinsixaabi iyo inay kadib gurateeyaan goobtii dagaalka wa canhumaa xaggoodu yaquulu llahu uu yidhi id waqti xus hamad ay damcday daa'ifataani laba kooxood oo minkum idinka idinka mid ihi an tafshalaa inay fashilaan oo niyad jabaan wallaahu alle ayaa weliyuhumaa yaa weligooda oho sugay wa cala allaahi alle oo keliyatuhum falyatawakalu lmu'minuuna mu'miniintu hatala saarteen waxaawale wuxuu isku dayey cabdullaahi bnu xaraam ninka la yidhaaho waalidu jaabir bni cabdilaahi iyo wuxuu isku diray tadkiira haa-ulaa'i almunaafiqiina munaafiqiinta cabdulaahi bni ubay ibni salool uu hogaaminayay inuu waaniyo uu xusuusiyo biwaajibihim waajibka saaran xilka saaran fii hada darfi daqiiq waqtigan halista ah fa tabicahum wuu ka dabagalay wahuwa isaga oo yuwabixuhum canaananaya oo u naqaya wayaxuduhum ku dhiirigelinaya oo ku boorinaya cala arujuuci inay soo noqdaan oo wayaquulu ku odhanaya tacaala warkaaleya warkaaleya war xaggeed u socotaan qaatiluu dagaalama fii sabiilillaahi alla subxaana wa tacaala diintiisa sare u qaadideeda u dagaalama ow amase haddayna taasi idinku jirin idfacu annaga wax naga celiya oo bal noo- noo badiya ciidanka sawaadka noo badiya qaaluu waxay dhaheen iyagoo ku jeesjeesaya low naclamu haddaanu ognahay annakum idinku tuqaatiluuna inaad dagaalamaysaanba lam narjic maanaan noqoneen maba aydaan haddee niman dagaal u socda ma tihidin ma raggana iska celin kartaan yani niyaday kasii jebinayaan farajaca wuu iskaga soo laabtay cabdulaahi ibnu xaraam canhum qaa'ilan isagoo leh abcadakum allaahu alla subxaanahu wa tacaala naxariistiisa ha idinka dheereeyo acdaa allaahi fasayuqni allaahu alla ayaa ku filaan doona cankum idinka nebiyahu nebigiisa wa fii haaulaai almunaafiqiina munaafiqiintaasuu yaquulu llahu tacaala alla uu yidhi markii laga faaloonayay ghaswatu uxud ilaan haswo kasta oo ghaswo- ghasawaadka waaweyn ah aayaad baa kusoo degay ghasawaadka waaweyn uxud waxaa waxaa suuratu aali cimraan ayaa aada uga sheekaynaysa waid qadowta min ahlika tubawiu lmu'miniina maqaacida lilqitaali aayaddaas bay ka bilaabanaysaa ilaa suuradda aakhirkeeda meel ku dhadhow waxay ka hadlaysaa qaswat uxud bederna waxaaba ka hadlaysa suurat lanfaal oo dhan baa ka hadlaysa marka waxaa weeye ee wuxuu alle leeyahay isagoo arrintaa ka hadlaya iyo waliyaclama inuu ogaado alleh alladiina kuwii naafiquu munaafiqoobay ilan banaanka markii hore lama ogeyn laakiin maanta bannaankay usoo baxeen cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool iyo raggiisii oo waqiila lagu yidhi lahum iyaga tacaalow kaalaya qaatiluu fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku dagaalama aw idfacuu annaga un wax naga celiya uun maaragtay annaga nabiiriya waa intuu ku yidhi cabdullaahi ibnu xaraame qaaluu waxay ku dhaheen low naclamu haddaanu ognahay qitaalan dagaal inuu meesha ka dhacayo la tabacnaakum waanu idin waanu idin raaci lahayn waxaa lagu yidhi hum iyagu lilkufri gaalnimada iyo yowma-idin maalinta iyada ah yay aqrabu minhum uga dhowaansho badan yihiin liliimaani iimaanka iimaanka iyo gaalnimada gaalnimaday u dhowaansho badan yihiin yaquuluuna waxay leeyihiin biafwaahim afka baarkiisa waxay ka leeyihiin maa laysa fii quluubihim waxaan quluubtooda ku jirin wallaahu aclame wallaahu alleh aclamu isagaa u ogaansho badan bimaa yaktumuuna waxay qarinayaan marka intaasi markay go-day ciidankii soo hadhay baqiyatuljeyshi ciidankii soo hadhay marka baqiyatuljeyshi alislaami oo ilaa uxud uxud u socda wa bacda hada tamarudi fallaagadan iyo amardiidadaas kadib iyo walinsixaabi iyo goosigii ay goosteen dareerkii ay meesha ka dareereen iyo dibugaranti dibugarantayntii ay sameeyeen kadib qaama nabiyu nabigu wuxuu la wuxuu la dhaqaaqay weeye sala allahu calayhi wasalam bibaqiyati ljeyshi ciidanka intiisii hadhay wahum iyagu sabcu mi-ati muqaatilin toddoba boqol oo dagaalyahan weeye liyuwaasila si uu usii wado sayrahu socodkiisa naxwa alcaduwi cadowga xaggiisa wa kaana wuxuu ahaa mucaskaru lmushrikiina mushrikiintu meeshay fadhiisinka ka dhigteen wuxuu ahaa yaxuulu kii kala dhex gala beynahu rasuulka iyo ciidankiisa iyo wa beyna uxud iyo jabalu uxud fii manaatiqa kathiira meelo fara badan iyagaa u dhexeeyey faqaala wuxuu yihi rasuulku man rajulun ma jiraan nin oo yukhriju binaa inaga bixiya cala alqowmi qoladan cadowga ah qoomka waxaa laga wada waa iyaga eh min kathabin meel u dhow min ariiqin waddo u dhow min ari- min kathabin meel u dhow min ariiqin waddo oo laa yamuru binaa ana marinayn calayhim iyaga halkaas waddo aan iyagana marinaynin oo kale ruux yaqaano oo halkaana marin karaayo ma jiraa buu yihi nabigu caleyhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu yihi abuu khaythama nin la yidhaaho ana aniga yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow uma ikhtaara wuxuu doortay dariiqan waddo qasiiran oo gaaban oo ilaa uxud uxud loo maro uxud loo lagu- loo gaadho kaasoo yamuru mara bixarati bani xaaritha nimanka reer bani xaaritha la yidhaha haartay deganaayeen mara iyo wa bimasaaricihim beerahoodii taarikan isagoo uga tegaya jeysh almushrikiina ciidankii mushrikiinta ila algarbi xagga galbeedka oo bari baaba laga marayaaba nimankii wa mara wuu maray aljeyshu ciidankii oo islaamka ee nebigu watay fii hada ariiqi wadadan buu isagoo wadadaa haya wuxuu soo maray wa mara wuxuu maray aljeyshu ciidankii oo fii hada ariiqi wadadaa maray wuxuu soo maray bixaaiti mirbac ibni qaydi nin la yidhaah beer oo beerta geed midhoodku ka baxa xaaid la yidhaahdaaye beer uu nin nin la yidhaahdo mirbac ibnu qaydi beer uu lahaa buu ciidankii soo dhex maray wa kaana wuxuu ahaa kaasi munaafiqan munaafiq buu ahaayoo dariira albasari indhala falamaa markii axasa uu dareemay ilan wax ma arkay laakiin uu dareemay biljeyshi ciidankii qaama wuxuu bilaabay yaxdu turaaba carada inuu ku firdhiyo fii wujuuhi lmuslimiina muslimiinta wujuuhdoodii oo wayaquulu uu yidhaahdo laa uxillu laka kuma xalaalaynin an tadkhula inaad gasho xaa'itii beertaydii in kunta rasuula allaahi haddii aad tahay rasuulka ilaahay fabtadarahu waxaa kala boobay alqowmu ciidankii ayaa kala boobay liyaqtuluuhu si ay u dilaan faqaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa taqtuluuhu waxba ha dilina kan fa haadaa kaasi al acmaa indhahan waa la-yahay acma alqalbi waanuu qalbigiisana wuu la-yahay acma albasari araggan wuu la-yahay labadii indhoodba wuu la-yahay kuwii quluubta ahaa oo fahmi ma leh kuwii indhaha aan walaahay iska daaye wanafada wuu ka dusay wey marka hadda nafada wuu ka dusay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama waddadii iyo beertii baa laga dhex dusay iyo ciidankii cadowga dhexdooda ayaa laga- ayaa la maray oo laga dusay xataa nasala ilaa uu kaga dego ashicba goshi waa meel laba buurood waxoogaa ay dari kale yihiin oo la geli karo ayaa shicbi la yidhaha marar badan ayaan soo sheegay shicbi iyo karin baa kala jiray karinku laba buurood bay udhaxaysaa laakiin meesha udhaxaysaa dhulka ayay la simantahay ama ku dhowdahay karinka way ku dhowdahay dhul way hoosaysaa laakiin goshu waxoogaa waxba dhul uma dhowa labada buu hal buur unbaa dari leh markaas halkaasaa gol la yidhaahdaa sida badana biyaha iyaa kasoo rogmada xataa nasala ilaa uu rasuulku kaga dego bishicbi goshi oo min jib- min jabali uxud buurta uxud ka mid a fii cadwati lwaadi webida waadiga meeshaa dha- mara daantiisa fa caskara bijeyshihi ciidankiisii ayuu halkaa fadhiisin uga sameeyey mustaqbilan almadiinata magaalada madiine isagoo kusoo jeeda wa jaacilan isagoo ka dhigaya dahrahu dhabarkiisana ilaa hidaabi ux jabali uxud buurta uxud dusheeda isagoo ka dhigaya wa calaa haadaa sidaasuu saara wuxuu ahaaday jeyshulcaduwi ciidankii oo cadowgu faasilankii ku kala dhex jira bayna almuslimiina muslimiinta iyo wa bayna almadiinati magaalada madiina halkaas ee ayuu u dhexeeyaa marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam durbo wuxuu doortay uu kala horeeyey ciidankii oo mushrikiinta meeshii ugu istraatiijisanayd ee laga dagaalami lahaa maxaa jira buurtii ayuu dhabar ka saaray iyaguna bannaanka ayay jiraan buurta buurta marka waxaa weeyaan waa dhufays weyn waana meel cidhiidhi oo xagga iyo xagga toona aan laga fuuli karaynin meel yaroo haaraho ka sokaysana way jirtaa oo jabaruramaa la yidhaah wuxuu yidhi halkaas na ciidan buu dhigay si ayna farduhu ama fardooleydii uu hogaaminayey ninka la yidhahdo khaalid ibni weliid ayna dhabarjibin ugu samaynin marka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam khidadii ugu weyneyd ee ugu fiicnayd ayuu dejiyey taasoo aan arki doonnaa ay horseeday ciidamadii mushrikiintaha in la jebiyo oo ay cararaan oo xataa naagihii ay baxsadaan ee waxa weeyaan dhibaatada waxa keenay waxa weeye nimankii uu rasuulku uga tegay jabalu rumaa uu yidhi kontonkii nin ee hargaantida ahaa ee fallaadhaha sitay ee uu yidhi halkaa fadhiya oo hadday haadunna cunaysana ha noo soo hiilinina haddii aanu nicmo iyo wax walba helana ha nagala soo qeybgelina halkaa fadhiya oo fardaha naga celiyayna na dhabar jebinine nimankaasaa amarkii khilaafay markaasaa muslimiintii lasoo dhabar jebiyey marka jabkii dhacay iyo dhibaatadii dhacday amar amarkaa nabiga ee la jebiyey ee la khilaafay ayaa keenay mid horena wuu jiray oo markii horeba wuxuu ku taliyeen magaalada laga bixin taana waa la diiday tan dambena waa la jebiyey labadaasaa waxay keentay dhibka ka yimid meesha ka yimide laakiin markii hore isagoo iyagu toddoba boqol un ay yihiin kuwanana ay saddex kun yihiin baa la jebiyey oo laga adkaaday hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu